wadatale laba kun iyo waliba loonku hadala intuusa dareera hirgelinta sanadka asaasiga ee walbarashada jaamacadaha dalka wayaa qabanqaabaday wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya waana loonqabday magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirkun wadatashiga iyo weliba ku qeyb galahaya wasiiro xildhibaana madaxda jaamacadaha iyo qeybasha argadisan ee bulshada ugu horeyn waliba meelase ku hadalay aanu kamid ah madaxda jaamacadaha dalka walinayo hordhabayna sanadka dheeriya ee laku kordhiyay jaamacadaha dalka taasi oo qeyb ka horumarinta walbarashada ardayda
foundationka waa wax iska adduunka oo dhan jaamacadaha badidoodu isticmaalaan waa waxa ujeedadu waa skiliska iyo aqoonta iyo isku kalsoonida uu ardaygu u baahan yahay si uu jaamacad u dhigto in wixii gaabisoo ku jira markaas maaragtay loo kabo annaga hadda marka mushkilada oo baahidan keenaysaa waxaa waaye dugsiyadii hoose dhexe sare gaabis ka yimid ayaa jira oo ardaygay la imaanaya
higher education asaasiga maxaa loogu baahan yahay sida afyar sheegay rofesor afyar sheegay dugsiyadeenna high schoolka ilaa elementary-ga ayaa deficient ah ayaa xoogaa wax u baahan unlike profesor afyare oo maaqaana jiilka naga hooseey naga dambeeya ma ma waxbarashada ka halaawda maaqaan aniga markaan tagay markaan tagay maraykanka waa ku durduriyey wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir iyo waliba wuusoo sheegay intay jaamacadaha dalka iyo mas-uuliyad gaara ku saaranta walbarashada awlaada soomaaliyeed saas darteed elan ku baahye inay ku shaqeeyaan sidii u hirgeli lahaayna barnaamijkan wax badanaan ka wada hadalay akhyaarta madaxda jaamacadaha waxyaabahan iyo waxyaabo lamida ujeedadeedu ma ahayn culays ha lasoo dul saaro dadka laakiin waxay ahayd waxa annaga aan hayno ee mas-uuliyadda ah ee ammaanada ah waa maxay sida ugu wanaagsan ee aan u qaban karno oo aan u yeeli karno farsamadeeda adinka idin tahda waxaan bas ka ilaalinayay oo aan akhyaar badan kala hadlay isdibdhigidda sanadka dambe ha laga dhigo muddo kadib hal dhigo hoos halaga soo ha laga soo bilaabo waxaasoo dhan wax caajiska ka mid ah aan wax ka haddaan bilaabaynaa aan wax ka baranno marka muddo kadib aan dib isugu eegno aan dhahno war wixii aan u malaynaynay sidaan sidaan si kaaboona soo dhaca maye waxaa culays noocaan ahaa jiray sidaan si ka fudud ayaa ayaa ayaa jira laakiin haddaan dhahno maya wakhtiga ugu munaasabsan iyo duruufaha ugu munaasabsan iyo wax ugu munaasabsan aan helaynaa ma helayno noomana noomana imaanaya marka aada iyo aadaan runtii ugu mahad celinayaa hogaanka iyo madaxda jaamacadaha wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya horey hansaarti go-aan ka saabsan in guud ahaan dalka lagu hirgeliy jaamacado ku yaalan sanad dheeri ah oo ardayda markaasay ku qaadayeen waxbarasho aas-aasiga